ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada beledweyn ayaa maanta ka mid ahayd meelaha saaka laga ciiday wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa noo soo diray warbixintan munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitri ayaa maanta si aanan khilaaf lahayn looga wada ciiday dhammaan deegaanada hirshabeelle dadweyne isugu jira dhalinyaro caruur haween iyo dad waayeel ah ayaa waxay isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn sida beledweyne jowhar buulo burte balcad iyo jalalaqsi dagaan xuseen xasan dagaan ciid wanaagsan waa la fiican yaha maanta magaalada ciid waa la ciidayaa ummadda ummadda muslimkaa maantay gaar ahaan soomaaliya iyo dowladda islaamka oo dhan waa laga ciidaya ummaddu waxa weeye ciid wanaagsan weeyaan beledweyne ayaanu joognaa maanta waxaa looga ciidayaa si wanaagsan oo aan buuq aan lahayn khilaaf iyo buuq midna aan lahayn ummaddu saakay si wanaagsan bay isugu soo baxday waa la ciidayaa ciid wanaagsan kulli macaam waxaanu salaamayaa ummadda muslimka oo dhan inta na maqlaysa inta na taqaanay inta aan na aqoonin dunida islaamka oo dhan waxaanu leenahay sanadkaas sanadkiisa kale ciid wanaagsan ciid wanaagsan aniga oo ah sheekh cabdiwaajid sheekh cumar nuuriyow magacyadayda kale hadda ummadda aaday bay ii taqaanaa waxaan ku ciidoo hayaa beledweyne gobolka hiiraan waxaan ku talagalay hambalya inaan u soo jeediyo maanta yowmal ciid ah waa maalin farax waa maalin ciid waxaan leenahay halayso naxariisto waxaan leenahay ilaahay aan ka wada baqno anigoo yahay magacayga cabdibiix faaraskahay jooga magaalada beledweyne waxaan aad u soo dhowaynayaa maalinta ciidda ah maalintaasoo ah maalin aad iyo aad weyn maadaama aan soo soonnay soddon maalmood insha allah marka ciiddii waa soo dhowaynaynaa magaalada beledweynena si wada jira ayaa looga ciiday wax khilaafa kama jirto ciid wanaagsan wa antum
bilkhayruwamgudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf dabageed oo farxadda ciidda kala qayb galay qaar ka mid ah dadweyne salaada ciidda ku tukaday magaalada beledweyne ayaa waxa uu ku baaqay in ay midnimo yeeshaan ummadda reer hirshabeelle waxaan idiga codsanaya inaad iscafisaan ciidda fadligeeda soonka fadligiisa ilaahay weyn amarkiisa inaad isku cafisaan oo wixii idin kala gaaray iyo waxaad isku qabteen aad isku cafisaan aniga ka yuusuf ahaan ka dabageed ahaan ka guddoomiye ahaan qof kasta oo maalin ama wax saxa iga sheegay ama wax qalada iga sheegay cafiyo masaabax cafiyo masaabax meel kastoo joogaan reer hirshabeelle meel kastoy joogaan reer hiiraan carruurta beledweyne ayaa qayb weyn waxa ay ku lahaayeen farxadda maalintan bismillaah anuu magaci laahi cabdali maxamed yuusuf dhammaan waan ku faraxsannaha dadka beledweyne jooga ciid wanaagsan waa ciidan aad iyo aad u fiican dhammaan asxaabta beledweyne ku nool kulli waa salaaminaa alxamdulilah khayras wognaah waan ku faraxsanaha maantii ciidda ee ka dhacaysa magaalada beledweyne guud ahaan adduunyada xaafadda ka socda waa magacayga horta waa yaxya nuur cumar xaafadda ka socdana waa xaafadda xiintoy ciid muarg ciid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xuseen xasan dhaqane munaasabadda maalinta ciidulfitri beledweyne
muslimiinta ku nool daafaha caalamka ayaa maanta intooda badan ciiday munaasabaddan ciidalfitriga magaalooyinka soomaalida ayaa si nabadgelyada looga ciiday waryaheenna muqdisho ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
masaajidda barxadaha iyo garoomada ayaa laga oga salaada ciidda dadka ayaa iskugu soo baxa wadooyinka muqdisho masjidka isbahaysiga islaamka ayaa kamida meelaha dadku ay ku dukadeen salaada waxaana ku wehliya gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaare khayre boqolaalka dadweyneha salaada ku oga isbahaysiga waxay u badnaayeen dhallinyaro waxayna qaarkood dareenka farxadda ay la wadaageen v o a maasha allah aad iyo aada u faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo maasha allah waxaan kasoo ciidaystay madiino waxaan kusoo dugtay isbahaysiga maasha allah aad iyo aadan u faraxsanahay waa maalin aad iyo aad u farxad badan ciidyada kalena way iiga duwan tahay maasha allah dadweynaha dhan waxaan leeyahay kulla caam aantum biqeyr inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan maleelaan ka imaaday haa maasha allah farxad awgeeda inta ugu soo ciidaystay aan salada ugu soo dugtay maasha allah dhammaan inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam aantum biqeyr cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon oo salaada kadib aan weydiiyey ciidda maanta ayaa ii sheegay shacabkii waa ujeedaa sida laysugu dhex jiro waxaa waaye waddankii waa soo hagaagaya alxamdulilah dadka waa faraxsan yihiin maxaa la dhihi jiray waa la soo soonnaa soddon maalin si farxad la aan ku afurnay noocyadeenna waxaan rajaynaynaa ilaah soonkeena naga aqbalo salaadihii in ciiddan ilaahay nooga dhigo midii albaabada guusha nabadda horumarka waddankan u furi lahayd dadka soomaaliya qulubtooda isku soo dumi lahayd dadka soomaaliya dad walaalaha ka dhigi lahayd wiil dhallinyaro ah oo rajadiisu ahayd mid sarraysa ayaa u sheegay v o a inay leeyihiin dal iyo dad balse muhiimay tahay inay helaan madax wanaagsan magacii waa cabdinaasir maxamed axmed waxaan waxaa ka imaaday dibad wadajir jihata isbaasiga a u jeeday islaamka aa maanta kusoo dugtay intaan islaam ah oo imaaday alxamdulilah waxaana ku sugnaa dalkii hooye waxaana la dukanayaa dadkii soomaaliyeed aad iyo aad aan u faraxsanaa iidaan waxaan rajaynayaa dadka soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba inay aad aad u wanaagsanaadaan markaas maxaa yeelay waddan fiican haysanaa dad fiican haysanaa laakiin dadka oo meeshaan ugu sareeyo dadka soomaaliya inay dad wanaagsan noqdaan aan rajaynayaa ilaa dadka shacabka waa dad fiican boqolkiiba boqol laakiin dadkan ugu sareeya dalka soomaaliya oo xunka ka haayaan oo gobollada iyo dhan meel walba xunka ka haayaan ha ahaato dadka sare ha ahaato dadka hoose si dad lilaahi inay noqdaan aad u faraxsanahay insha allah saasaan rajaynaya dad wanaagsan inay noqdaan oo daacadda dadka ugu dhaqmaan xilligan muqdisho waxay u muuqataa mid kala bariday oo war iyo wacaan aan isku haynin haddii dadka qaarkiis ay ciideen carruurtooda ay ciidsiiyeen haddana waxaa jira kuwo aan guryaha ka soo bixin ciidda maantana maqal ay ku tahay badro waa hooyo haysata sideed carruur ah waxaan taga kaamka darwiish oy degan tahay ciidda war umaysan haynin balse waxay meeranaysaa caalada carruurteeda kaamka darwiish wuxuu dacalka ku hayaa xarunta ay fadhiisaan xildhibaanada golaha shacabka waxaana sidoo kale aan ka fogeyn aqalka talada looga arrimiya filla soomaaliya balse iskama war hayaan waxayna u muuqataa laba barida kala warla aniga kolay ma faraxsan qof saaxiibul ciyaal ayaa ahay sideed caruur caruur ayaa gurigaan igula nool nin wax iguma siiyo ma fahamtay aniga qof dumar ayaa ahay haddii qof waxay dhaamo ya in laysoo gurmadaa u baahnay qofkan ciyaalkiisa iidaynin asiga muxuu ku faraxsan yahay
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada hargeysana dadku waxay si weyn ugu dabaaldegeen ciidulfitriga sagaal mustafe ayaa warbixintan kasoo dirtay hargeysa kumanaan dadweyne ah ayaa ilaa iyo xalay usii dabaaldegayay munaasabadda ciidda madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kumanaan dadweyne ah kala qayb galay tukashada salaada ciidulfitriga waxaan isku dardaaraynaa oy naftu u baahan tahay oy nu wada baahannahay waa nabadda nabaddana waxaa kow ka ah in sidii ilaahay yidhi qofka naf islaama ku dira gardarro iyo badheedh in dembiyaha la soo qabto oo la ysugu tago oo wixii ilaahay xukunkiisu uu qodeeye la bariyo halkani waa goob ka mida goobaha ay caruurtu isugu yimaadaan islamarkaasina ay ku soo bandhigaan farxadahooda kala gedisan munaasabadda ciidda awgeed haddaba qaar ka mida waalidiinta caruurta dhalay iyo weliba caruurtii iyagu ciidayey ayaanu wax ka weydiinay dareenkooda wallaahi walaala dareenkayga maanta ma qiyaasi karayo inaba caadi maaha because familigayga baan nabad kula ciidayaa maxay hayday rabadaantii baa noo dhammaatay waa farxad wallaahi waxaan u yimi halkan aan ciyaalkayga kula ciido aan ciyaalkayga madadaalo yar xoogaa siiyo
hooyooyinka walaalaa iman salaamay
runahaantii berigii hore daadu leexayra meel lagu xidho carruurta may heli jirin beri garan ay waalidku iskaga mashquuliyaan carruurta in carruurtii lasoo wareejiyo faamili loo geeya mooyaane laakiin hadda meel ay aad u ballaadhan oy beligaranada oo dhan haddii aan ka hadlo waalidkii ay ku kulmaan carruurtii ay ku kulmaan maanta waa maalin wanaagsan waa maalin ciida waa maalin farxada waxaan salaamayaa dhammaan ehelka asxaabta inta maqalkayga iyo muuqaalkaygaba garanaysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan leeyahay ciid mubaarig ciid mubaarig ilaahay acmaashii wanaagsaneed haynaga aqbalo ee soddonkii rabadaan soo soomaynay ilaahay insha allah bisha bisheeda kale khayr iyo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad hanugu gaadhsiiyo sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
magaalada boosaaso ayaa iyaduna waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn looga ceeday sida ay ku soo warartay wariyaheenna faadimo yaasiin
halkani waa garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso oo ay salaada ciidulfidriga ay ku tukanayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan tukashadii salaada kadib ayaa gobolka bari yuusuf maxamed wacaysdhedo iyo taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse waxa ay ka hadleen arrimo ku saabsan amniga iyagoo dhaliil u jeediyey shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso laakiin reer boosood waxaan u sheegayaa inaydinaan amni aad nagala shaqayseen oo buurani uusan jirin cidda la laayaa waxa weeye waa ciidanka waa madaxda dawladda ganacsatooyo haddeer waaba isxambaarteen balmoodayaayo waxba iskuma haysaan waxay noqonaysaa marka inaynu kala tashanno waa la dagaalamaynaa dhowaanna wax badan waxaanu hayno waa soo bandhigaynaa dadka kow guryahalanuna ka bilaabayna waa soo qaaban waa soo qabanayna hadda meelaanu noo qaadaanu weyn dadka guryaha leh waa soo qaabanayna waa isku dembi dhinaca kale dareenka dadweynaha kala gedisan ee u damashaadaya maalinta ciidulfidriga oo ay v o a la kulantay ayaa waxaa jawigoodu ahaa sida tan
asalaamu calaykum shoora boosaaso nin magaca waxaa la dhahaa suhaalo siciid hooyada waxaa shootata boosaaso hooyaday maxaa tahay boosaaso shootata ahaan puntland aabaha wuxuu shoodaa muqdisho daar ahaan soomaaliya mata heesta ciidta inii qalaya diyaar waa inii tahay ciida ciida cashiyo daris wanaara ciida caafiya iyo wanaagsan u ciida
bismillaahi raxmaan raxiim magaca oo maxamed muuse oo inaga soo salaamaya magaalada boosaaso waxaan leeyahay farxad ku cida kullu caam wa antum bilkhayr dhammaantiin waxaan halka ka salaamayaa waalidkay iyo asxaabtay kullin dhammaanta muslimiinta oo dhan way ahaataya maanta si wanaagsan u ciida anigoo ah magaceyga binta abuukar maxamed waxaan salaamaya halkaa ka salaamaya ummadda nabi maxamed meel kastoy joogaan gudaha iyo dibaddaba maasha allah tabaarak allah sana joog siyaaro joog ilaahay anaga dhigo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maasha allah tabaarak allah dhammaantiin waa idin salaamay inta jirin ilaahay ha caafiyo inta dan muraadkooda allah u sahlo waxaan kaloo halkaa ka salaamayaa eedayaalkeyga iyo adeerkeyga ku nool duway iyo iyo kanada iyo caruurtooda wadooyinka magaalada boosaaso ayaa saaka waa berigii waxaa lagu arkayey ciidamo ammaanka si weyn u sugaya iyadoo dadweynuhuna ay ku guda jireen isdhaafsiga salaanta iyo ismarxabaynta munaasabada ciidulfidriga faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
magaalada toronto ee dalka kanadana waxaa ku nool soomaali aad u badan waxayna ka mid ahayd magaalooyinka saaka sida weyn looga ciiday wariyaheena xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan inoo haya magaaladan toronto iyo guud ahaan dalkan kanada ayaa maanta muslimiintu waxay ugu dabaaldegayaan maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga iyagoo isugu hambalyeynaya munaasabadda ciidda kadib markii ay soo soomeen bisha barakaysan ee ramadaan ciidan ayaa ku soo aadaysa iyadoo amniga masaajid badan aada loo adkeeyey kadib weerarkii bishii maaje sanadkan ka dhacay dalka new zealand kaasoo lagu qaaday masaajid ku yaala dalkaasi haddaba qaar ka tirsan dadka munaasabada ciidda masaajid ku yaala xaafadda yorksouth weston ku tugtay ayaa v o eda la hadlay aniga magaceyga daahir axmed maxamuud waxaan u hambalaynayaa ummadda islaamka caalamka meesha meel waliba ku nooshahay maanta munaasabadda ciida fidriga waxaan leeyahay kullu caam antum bikheer taqabal allah minna minkum aad baan ugu faraxsanahay anuu ka faa'iidaysanay fursaddan ay maaragtay inoo siisay idaacadda v o eda waxaan u hambalaynayaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed iyo waalidkii maaragtay ku sugan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho kullu caam antum bikheer iyo caruurteeda iyo xaaskeyga magacaygu waa ayan yuusuf waxaan hambalyo iyo meeshaan niyad uga dirayaa ummadda soomaaliyeed meel alla meeshay ku nooshahay ciid mubaarak ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ciidan ciideeda kale inuu noo ilaahay isku keen gaarsiiyo annagoo caafimaad qaba iyo cimri dheeri ilaahayna meel alla meesha ummadda soomaaliyeed joogtaba ilaahay ha nagu xifdiyo ha noqoto caruurteenna haweenkeenna waayeelkeenna waxaan jeclaan lahaa in ilaahayna xifdiyo waxaan kaloo jeclaan lahaa aan u duceynayaa waddankeena in ilaahay uu ka dhigo waddan nabadiisa kusoo noqdo anigoo ku bilaabaya magacayga maxamed axmed waxaan halkan ugu hambalaynayaa dhammaan muslimiinta meel walbay adduunka kaga sugan yihiin waxaana leeyahay ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal sanadkan sanadkiisana bashbash iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo ra-iisul wasaaraha dalkan canada justin trudo mar waa xalay muslimiinta ugu hambalyeynayay munaasabadda ciidulfidriga wuxuu tilmaamay in dowladdiisu ay mar walba garab taagan tahay dadka muslimiinta Our government will always stand with Canada's Muslim communities and continue to fight against Islamophobia.
isagoo xusay in ay mar walba la dagaalami doonaan muslim nacaybka iyo dhibaatooyinka kale ee soo wajaha muslimiinta and hatred in all its forms. And together, we'll keep building a better Canada. So, on behalf of our family, Sophie and I wish all those celebrating a joyful Eid. Eid Mubarak.
xuseen nuur xaaji v o a toronto
ciid mubaaraga ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan